boqoraddii labaad cutubka toban iyo lixaad feeqaah ina ramelyaah sannaddiisii toddoba iyo tobnaad ayaa aaxaas ina yootam boqor ka noqda dalka yahuuda aaxaas markuu boqor noqday wuxuu jiray labaatan sannadood oo lix iyo toban sannadood ayuu yeruusaalem boqor ku ahaa oo isagu ma uu samayn sidii awowgiis daa'uud oo kale wax rabbiga ilaahiisa ah hortiisa ku quman laakiinse wuxuu ku socday jidkii boqorradda dalka israa'iil oo weliba wiilkiisii ayuu dab dhex mariyey sidii ay ahayd karaahiyadii quruumihii rabbigu ka eriyey reer binu israa'iil hortooda oo isna wuxuu ku allabaryi jiray fooxna ku shidi jiray meelihii sarsare iyo buuraha dushooda iyo geed kastoo dheer oo doog ah hoostiisaba markaasaa waxaa yeruusaalem ku soo kacay reesiin oo ahaa boqorkii suuriya iyo feeqax ina remelyaah oo ahaa boqorkii dalka israa'iil inay la diriraan wayna hareereeyeen aaxaas laakiinse way ka adkaan kari waayeen oo waagaas rasiin oo ahaa boqorkii reer suuriya wuxuu suuriya u soo celiyey eelaad oo yahuuddiina wuu ka eriyey eelaad markaasay reer suuriya eelaad yimaadeen oo ilaa maantana way deggan yihiin sidaas daraaddeed aaxaas wuxuu farriin u diray tiglaad filiser oo ahaa boqorkii ashuur oo wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay addoonkaagii iyo wiilkaagiiba haddaba ii kaalay oo iga badbaaday boqorka suuriya iyo boqorka dalka israa'iil kuwaas oo igu kacay oo aaxaas wuxuu qaaday lacagtii iyo dahabkii laga helay gurigii rabbiga iyo qasnadihii gurigii boqorkaba oo wuxuu hadiyad ahaan ugu diray boqorkii aashuur oo boqorkii aashuurna wuu maqlay markaasaa boqorkii aashuur dimashak ku kacay oo qabsaday oo dadkiina maxaabiis ahaan buuqiir ugu kaxaystay oo rasiinna wuu dilay oo boqor aaxaasna wuxuu dimashak u tegey inuu tiglaad faleeser oo ahaa boqorkii aashuur la kulmo oo wuxuu arkay meeshii allabariga ee dimashak ku tiil markaasaa boqor aaxaas wuxuu wadaadkii uuriyaah ahaa u diray tilmaantii meeshii allabariga siday u ekeed iyo siduu hannaankeedu ahaa iyo sidii loo sameeyey oo dhan markaasaa wadaadkii uuriyaah ahaa u dhisay meel allabari sidii boqor aaxaas dimashak ka soo diray oo kale oo wadaadkii uuriyaah ahaa taas buu sameeyey intuusan boqor aaxaas dimashak ka imaan oo markuu boqorkii dimashak ka yimid wuxuu arkay meeshii allabariga markaasuu u dhowaaday meeshii allabariga oo wax buu ku dul bixiyey oo wuxuu meeshii allabariga ku dul gubay qurbaankiisii la gubi jiray iyo qurbaankiisii hadhuurka ahaa oo qurbaankiisii cabniinka wuu ku dul shubay oo wuxuu ku saydhsaydhay dhiiggii qurbaannadiisii nabaadiinada oo meeshii allabariga ee naxaasta ahayd oo rabbiga hortiilna wuu ka soo qaaday guriga hortiisii iyo meeshii u dhexaysay meeshiisa allabariga iyo gurigii rabbiga oo wuxuu dhigay meeshiisii allabariga dhinaceeda waqooyi oo boqor aaxaas wuxuu amray wadaadkii uuriyaah ahaa oo ku yidhi meesha allabariga oo weyn waxaa dusheeda ku gubtaa qurbaanka la gubo oo subaxda iyo qurbaanka haruurka ah oo fiidnimada iyo qurbaanka la gubo ee boqorka iyo qurbaankiisa hadhuudhka ah iyo qurbaanka la gubo oo dadka dalka deggan oo dhan iyo qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaannadooda cabniinka oo dhiigga qurbaanka la gubo oo dhanna dusheeda ku saydhsaydhay iyo dhiigga allabariga laakiinse meesha allabariga ee naxaasta ahu ha ahaato mid aan wax ku weyddiisto haddaba wadaadkii uuriyaah ahaa sidaasuu u wada yeelay wixii boqor aaxaas ku amray oo dhan oo boqor aaxaasna wuxuu jaray saldhigyadii darfahoodii oo barkaddii waysadana wuu ka kor qaaday oo barkaddii naxaasta ahaydna wuu ka dejiyey dibidii hoosteeda ku jirtay oo wuxuu saaray meel sallax ah oo boqorkii aashuur aawadiis ayuu gurigii rabbiga ugu soo beddelay meeshii daboolnayd ee sabtida ee guriga looga dhex dhisay iyo meeshii boqorku ka soo geli jirayba haddaba aaxaas faliimihiisii kale ee uu sameeyey sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuuda ah markaasa aaxaas dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii daa'uud meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii xisqiyaah